الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار آه sida aada maqasheenba kelimaddu waxay ku saabsan tahay sideen u jilcin karnaa quluubtannada maadaama qalbigu uu yahay xibinta asaaska u ah saldhigga u ah gundhigga u ah qofka hagaaggiisa ama fasahaadkiisa oo qalbigu hadduu hagaago jawaarixda iyo xibnaha kale dhammaantood way wada hagaagayaan haddii qalbiganagu uu fasahaado oo isagu uu hallaysan yahana xibnaha kale sidaasoo kale way fasahaadayaan xadiidkii saxiixa ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahda alaa ina fi ljasadi mudqa إda صلxت صلx الجasد كله وإda faسdت fasd الجasد كله marka maadaama xibinta ay tahay xibin asaasi ah oo xibnaha kale oo dhan salaaxooda iyo hagaagooda ama fasahaadkooda asaas u ah haddana qalbiguu yahay mowdica iyo meesha rabbi caزa wajala uu addoonka ka eegayo oo addoonka laga qiimaynayo uu yahay sidaasoo kale qalbigii uu yahay waxyaabaha tusin kara qofkani inuu yahay qof badbaaday maalinka qiyaamiya in kale ayaa waxaa lagama maarmaana qofka muslimka inuu aad iyo aad qalbigiisa u daneeyo oo ihtimaam uu siiyo waxaan ogsoonnahay badankannaga ama kulligannaguba waxaan dareemaynaa qalbi qallayl aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo haddii nagula waaniyo aanan ku waantoobayn qalbigannagii oon la jilcayn ishannadii oon la ilmaynayn aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala si ka duwan sidii wacdiga ilaahay u saamayn jiray dadkii hore inuuna noo saamaynayn arrinkaana waa qalbiga oo ingegay oo aan ku duxaynin waxyiga ilaahay subxaanaه wa tacaala ilaahay waa ka yidhaahday allahu nazla axsana اlxadiiثi kitaaba mutashaabiha mahaaniya takshaciru minhu juluud اladiina yakshawna rabbahum ثuma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilى dikr اllah wmaca dalika aayaadka ilaahay subxaanaه wa tacaala waan maqlaynaa yutla wacdigiiyo waanada waan maqlaynaa waan dhegaysanaynaa waan nagula dul akhrinayaa haddana wax ta'hiir iyo wax saamayna ka dareemi mayna qalbigannaga waxaanu ogsoonnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inuu noogu caddeeyey in qur-aanku qofka qalbigiisa uu bedelo oo noloshiisii dhammeedba takyiir uu ku rido afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha oo markaa mafhuumku wuxuu yahay qofku hadduu qur-aanka ku tadabburo qur-aanku qalbigiisi waxbuu ka beddelayaa siiradii saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaan akhrinana arrinka aada baan uga arkaynaa sida qur-aanku u saamayn jiray cumar radi allaahu canhu intuunan islaamin ka hor islaamka iyo diinka iyo kulli aad buu cadow uga ugu ahaa nacab aayaadkii min suurati taaha uu maqlay ayadoo la akhrinayo ayaa noloshiisii dhammeed beddeshay in badan oo saxaabada ka midana sidaa bay ahaayeen iyagoo col iyo dagaal u yimid inay diintii la diriraan markay aayaad qur-aana ay maqlaan baa masiirkoodii oo idil uu beddelmayay noloshoodii dhammeed baa isbeddelaysa isbeddelkaa waxa ku ridaya waxay ahaayeen qur-aanka ay maqlayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu aada iyo aada u dhaleeceeyey ahlulkitaabka nimankii la dhihi jiray lagu ceebeeyey in quluubtoodu ay qallalan tahay oo dikriga ilaahay iyo waanada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xusuusta rabbi la xusuusinaya midna inaan qalbigoodu ku qoyayn arrinkaabuu ilaahay ku dhaleeceeya mu'miniintana wuxuu uga digay in markii ayaguna xilligu uu ku dheeraado oo macaasida iyo khaflada dikriga ilaahay ay hilmaansan yihiin ay ku dhex jirkeedu markuu ku dheeraado qalbigoodu inuu qallalo oo kuwaasoo kale ay noqdaan wuxuuna ilaahay subxaanahu wa tacaala ku booriyey dadka mu'miniinta ah in qalbigooda uu khushuuco oo uu jilco ayuu ku booriyey alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah wamaa nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl fataala calayhim اlamadu faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay soo uma imaan oo uma dhowaan kuwa ilaahay rumeeyey inay inay quluubtoodu la khushuucdo la jilacdo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo waxa ilahay xaq uu soo dejiyey oo ay noqdaan si ka duwan sidii ay ahaayeen kuwii kitaabka hore loo siiyey oo xilligu ku dheeraaday yacnii macaasida iyo khaflada iyo intay ku dhex jireenba wakhti dheer qaadatay markaabaa quluubtoodii ingegtay kuwaasoo kale ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta uga digaya ibnu mascuud radia allaahu canhu wuxuu leeyahay aayaddaa marka ay soo degtay alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum oo ilaahay nagu canaananayey iyo marka aan islaamnay afar sano uunbaa u dhexaysay waa bilowgii hore islaamkaba baa dadkii waxaa lagu canaananayaa marka inay quluubtoodii hagaajiyaan oo ay jilciyaan qofka in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo qalbi jileec iyo khushuuc ilaahay subxaanahu wa tacaala u khushuuco waa gallad rabbi weeyaan la iskama helo waa nicmo weyn nicmadaa waxay keensanaysaa qofku qalbigiisi uu jilcay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa u khushuuco in ilaahay uu cafiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u dembi dhaafo sababtaa qof qalbigii ma jilco ilaa qofkaasi khayraadka iyo wanaagga ayuu u horumaraa oo wanaag iyo khayrku u dadaalaa oo waxaa keenaya qalbigiisaa jilicsan qof qalbigii ma jilco ilaa qofka qalbigii jilicsani wuxuu aada ugu dadaalaa daacada ilaahay iyo maxabbada ilaahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii la xusuusiyo ayuu xusuustaa qof qalbigii ma jilco ilaa wuxuu noqdaa qof dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xasilo oo mar walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaantiisa iyo mahadnaqiisa iyo ilaahay yacnii ku shukrintiisa mar walba carabkiisa uu ka qoyan yahay qofka raqiiqul qalbiga ah oo qalbigiisuu jilicsan yahay macaasida ilaahay kuma dhiiran karo oo waxaa isaga ka hor muuqanaya weyninka ilaahay iyo qabashada rabbi casa wajalla subxaanahu wa tacaala badshiga ilaahay iyo cadamada ilaahay baa ka hor muuqata markaabaa wixii shaydaan uu ku beeri lahaay oo dhan qalbigiisa ka siibmayaan oo waxaa isaga wadaa waariqatulqalbiga weeyaan marka nicmo ka weyn qofka in qalbigiisa uu jilco ilaahay subxaanahu wa tacaalana u laabtaa ma jirto acdamu nicmo weeyaanoo qofka la siin lahaa waayo ayaduu ku guulaysanayaa oo qalbigiisii hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala u jilco oo markii lagu waaniyo waantoobayo oo markii ilaahay subxaanahu wa tacaala la xusuusiyo uu xusuusanayo mar walba iimaan baa u kordhayo oo qalbigiisuu jilicsan yahay mu'miniinta xaalkooduna sidaa buu ahaa inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum mu'miniintu waxa weeyaan uun kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii la xuso oo ilaahay la xusuusiyo qalbigoodu uu cabsado cabsidaa bay lahaayeen saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaamna sidaasay ahaayeen wacadanaa rasuulu llaahi sal alla alay wasalama rasuulka ayaana wacdiye bay leeyihiin mawcidatan baliiqa wacdiya waana aada u xeel dheer marka maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay darafat minha wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun qalbiguna wuu la cabsaday indhuhuna way la ilmeeyeen sidaa bay ahaayeen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wacdigiiyo waanada uu wacdinayo waxay ku xusuusinayeen inta badan ee aakhiro iyo umuurta adduunna way ka mashquulayeen jeclaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo umuurta aakhiro ayayna ku mashquulayeen sidaa baana qalbigoodu ku jilcayay markii qalbiga qofku uu jilcana wuxuu noqonayaa markaa mid ishiisu ay qoyan tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidii la ilmeeya ayuu markaa qofku noqonayaa qofkii nicmadaa marka laga manciyo macaanteeda ee qalbigiisa inuu wacdiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ku jilca qofkii nicmadaa laga xirmaaniyo oo nicmadaa waaya waa qof khatar ku jira looguna goodiyey cadaab ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbi casa wajalla wuxuu qur-aanka ku leeyahay fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah weylku waa cadaab iyo khasaaro iyo hoog waxaa iska leh kuwa quluubtoodu ay dikriga ilaahay subxaana wa tacaala ka engegan tahay oo aan ku duxaynin oo aan ku jilcaynin marka in badan cudurkii waan aragnaa oo qaswatulqalbigii wuuna wada hayaa oo qalbiganagi wuu engegan yahay wuxuu u baahan yahay tarqiiq iyo in la jilciyo oo la layliyuu u baahan yahay maxaa marka qalbigii lagu laylin karaa oo qalbigii lagu jilcin karaa asbaab baa jirta asbaabaha dhowr sababood baan ka sheegaynaa horta daacaadkao dhan waa waxyaabaha qalbiga lagu jilciyay ka mid tahay asbaabaha waxa ugu waaweyn qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu rumeeyo ilaahay cadamadiisa iyo weyninkiisa subxaanahu wa tacaala garashada qofku uu garto ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa macaanida asmaada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo tilmaamaha ilaahay ee magacyada ay xambaarsan yihiin kelinimada rabbi casa wajalla iyo weyninka ilaahay oo qofku uu macrifiye aqoon u yeesho khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuurayoo qofku uu ku fikiro xataa nafsadiisa uu ku fikiro waxay ku beeraysaa qofku in qalbigiisa uu jilco in qalbigiisa uu jilco ayay ku beeraysaa hadduu ilaahay subxaana wa tacala cadamadiisa weynankiisa u garto waxaa ka mida qiraa'atulqur'aanka ka mid a qur-aanka akhrintiisa iyo aayadaha qur-aankoo la akhriyo oo lagu tadabburo waxyaabaha laga laga dhaxlaayo waxaa ka mida ama ay sabab u noqotaa in qalbigu uu jilco qalbigu inuu jilco ayay sabab u noqotaa allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha mahaaniya taqshaciru minhu juluud aladiina yakshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilaa dikri اllah waa dadka iimaanka leh qur-aan ilaahay wuxuu soo dejiyey war midka ugu wanaagsan kitaab buu ilaahay soo dejiye mutashaabih oo isu ego ee qisaskiisu ay si shabbahayaan haddana mahaaniya oo soo celceliya asnaafta iyo nuucyada dadkuu ka hadlaayo haddii ahluljanno laga hadlo ahlu naar haddii naar laga hadlo jannadii haddii daaco laga hadlo ahlulmacaasida mahaani weyn qofka marka rabbi ka cabsada ilaahay subxaana wa tacaala sifaatkuu qur-aanka ku sheega waxaa ka mid a taqshaciru minhu juluud aladiina yakhshawna rabbahum waxa gilgilata ama nuuxsata ama jirracyoota oogada kuwa ilaahay ka baqa qur-aankaabay la jirracota oogadooda ay juluudooda ayaa markaa jilcdo iyo quluubtooda dikriga ilaahay bayna la jircaan qur-aanka ah waa sifo weeyaan tilmaan weeyaan qur-aankaa iskaleh qur-aanka ayaa iskaleh allana wuxuu leeyahy fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid ciddaa qur-aanka lagu weelanaya waa middaa waa qofkii qalbi wax weeleeya iskaleh oo qur-aanka waa hadalkii ilaahay subxaanaه wa tacaala rabاlcaalamiin hadalkiisii uu ku hadlay weeyaan ma acdama waa wacdi rabbi oo xagga rabbi ilaahay subxaana wa tacaala ka yimid ilaahay baa kugu wacdinaya rabbi baa kula hadla makhluuq min annaasi ma aha qof dadka ka mida ma ahan cidda kuwaaninaysa waa rabbulcaalamiin waxaad akhrinayso ood ku hadlayso oo aad ku tadabburayso ood macaanidiisa fiirinayso waa ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisii wan waa hadalkii ilaahay wax macaan badan weeyaan waa rabbulcaalamiina kalaamkii awaamirtiisa qofku inuu aada ugu tadabburo iyo waxyaabaha qur-aanku uu ka reebayo oo nawaahiya qisaska qur-aanka qofku inuu akhriyo oo waxyaabaha qur-aanka looga qisooday oo ummado la halaagay iyo kuwo la badbaadiyey iyo waxyaabahaasoo dhan wuxuu qofku ka dheefayaa in qalbigiisu uu ku jilco oo sifaadkii la ammaanay markaa uu fuliyo wixii laga reebay oo qur-aankaa ku soo aroorana uu ka tago a'imadii muslimiinta qofku markuu weydiiyo ama uu uga ishtakooduu ka sheegto qalbi qallaylka iyo ingegnaanta qalbigiisa waxyaabaha ay kula tali jireen inuu qalbigiisa ku jilciya waxaa ka mid ahaa qiraa'at lqur'aan qofku inuu qur-aanka akhriyo ayaa ka mid ahayd asbaabta waxaa ka mida tadakuru alaakhira qofku inuu aakhiro xusuusto xusuusta aakhiro waxaa in badan qalbigannaga haafilka ka dhigay oo quluubtannada quluub mooga ah ka dhigay waa adduunyada aan isi siinay iyo halmaanka aakhira aan ilowsannahay inaan xusuusanno dhimashada iyo qabrigiiyo waxa ka dambeeya inaan xusuusannahay inaan xagga rabbi casa wajalla u ahaanayno in nihaayo iyo dhammaad aan leennahay dhammaadkaana xisaabi ay ka dambayso in janno iyo naari naga horreeyaan taan u ahaanaynana aanan ka warqabin ma ilaljanna awinaar baad ahaanaysaa in adduunyadan khaatumo xasan aada uga tegaysiiyo mid sayaan aad uga dhiman doonto waxaasoo dhan qofku ku fakarkeeda uu ku fikiraa waxay ku dhalinaysaa qalbigiisu inuu jilca haddaanse adduunyada u iilanno oon aakhiro gadaal marinno oo mar walba geeridii iyo dadkii dhintay ama naloo sheegayo ama aan arkayno oo janaasooyinka oo aad aan xaadirayno oo qubuurtii aan tegayno oo haba yaraatee wax qalbigannaga ay ku reebayso oo saamaynaya wax ta'fiira aan la arag shaki waxaan lahayn qalbigannagu inuu qallalan yahay in qalbigannagu ingegan yahay wax shakiya ma leh qofku waa inuu suuradaystaa muslimka ah waana waxaan shaki lahayn waa suurad sax oo dhab ah qofka la sido ee qabrigaa loo wado waa adigii anta wey laytanaa haddii markii aan dhimanna kabacdi wax ka dambeeya aynanba jirin wayba wanaagsanaan lahayd iyadoo geeridu wax aad iyo aada u murug badan ay tahay laakiin halkaa kuma eka qabrigii gudihiisa xisaab baa taal camalkaagii baa kuu yaal su-aal baa taal janniya naar baa ka dambeeya xisaab ilaahay alla subxaana wa tacaala hor istaaggiibaa ka dambeeya waxaasoo dhan qofku hadduu xusuusan yahay qalbigiisa ayaa jilcay adduunyadani waa mataac zaa'ilahoo dhammaanaya oo faani ah nihaayiya dhammaad bay leedahay daaraan wax dhammaada lahayn baa ka dambaysa qofna uunan garanayn daartaa wuxuu ku mudan doono ma jannaad ku mudan doontaa mise naar ilaahay subxaana wa tacala hana badbaadiyo marka tadakurka qofkii aakhiro xusuusteedu waxay ka mid tahay waxyaabaha qalbiga jilciya oo quluubtanada jilcinaya riqatulqalbiga ama qalbi jilaacu wuxuu leeyahay calaamaad buu leeyahay calaamaad buu leeyahay in qofkani uu yahay qof qalbi jilicsan yaynuunan ahayn min calaamaati waxaa ka mida qofka riqatulqalbiga leh oo ku sifaysan qalbi jilaaca ku sifaysan oo qaswadu qalbiga aynan ka hayn had iyo jeerba ilaahay subxaanaه wa tacaala ayuu xusaa laa yafturu bidi can dikri اllahi caza wajal ilahay xuskii ka daali maayo aladiina aamanuu wataطma'inu quluubuhum bidikri اllah alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub dikrigaa ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo xuskaa ilaahay oo qira'at اlqur'aanku uu ka mid yahay marnaba ka daali maayo qofka qalbigiisu uu jilcan yahay waxaa ka mida qofka raqiiqulqalbiga ah oo qalbigiisu uu jilicsan yahay inuu khashyada ilaahay iyo cabsida rabbi caza wajal mar walba oo la xusuusiyo la ilmeeyo waxay ka mid tahay riqatulqalbigay ka mid tahay waa sifaduu iska laha abubakar sidiiq radia allaahu canh gabdhihii saxaabiyaadka ahay oo xaaska nebig sal ly slam ah waa kii yidhaahdeen abubakar hadduu booskaaga istaago maaragta qur-aankii ma akhri karo indhihiisiiyo ilintuusan celin karin waa kuwii kulahaa nabiga calayhi salaatu wasalaamna waad ogeyseen markuu yidhaahda ibnu mas waad u ogtihiin markuu ku yidhahda ibnu mascuud radia allaahu canhu iqra' calaya qur-aan igu dul akhri ku yidhi markaa rasuulka ilahi ma kugu dul akhrinaya wacalayka unzil ayadoo adiga qur-aankaba lagugu soo dejiyey oo waxyigu midkuu ku soo dega adiga aad tahay inii uxibu an asmacahu min hayri cid aan aniga ahayn inaan ka maqlo ayaan jeclaha buu ku yidhahda nebigu calayh isalatu wasalaam waa kii marka akhriya bidaayadiiyo bilowga suurati الnisaa ilaa uu ka gaara fakayfa idaa ji'naa min kuli ummati bishahiid wa ji'naa bika calى haaulaa'i shahiida markaa buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhahda xasbuk bes ka dhe xaggiisuu fiiriyey faidaa caynaahu tadrifaan nabiga calayhi الsalaatu wasalaam labadiisa indhood way ilmaynayeen salawaat اllahi wasalaamu calayh unzila calayhi اlqur'aan qur-aanka asagaa lagu soo dejiyey waa rasuulu rabbi اlcaalamiin allah subxaanah wa tacaala rasuulkiisii weyn waa afdal اlbashar wamaca dalika yabkii min khashyaة اllahi caza wajal ilaahay subxaanah wa tacaala cabsidiisa ayuu la ilmaynayaa sidaasoo kale xadiidkii caaisha radi allahu canha hamiin buu nebigu istaagay oo markaa buu aad iyo aad u ilmeeyey u ilmeeyey u ilmey marka ilaa qalbigeeda uu jilcay tir rasuulka ilaahayow soo ilaahay subxaana wa tacaala kuuma dembi dhaafin maa taqadama wamaa ta'ahar dembigaagii midkii hore iyo midkii dambeba ilaahay kuuma dembi dhaafin waa kii nebigu calayhi salatu wasalaam ku yidhaahday waxaa laygu soo dejiyey aayaad caawa aayadaha laygu soo dejiyey waylun liman qara'aha walam yatadabbarha xalaag iskale qofkii akhriyo aayadahan ku tadabburin ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaar laayaatin liuli اlalbaab ilaa aayadaha dhammaadkooda markaa nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ayaa sidaa u ilmaynaya saxaabada rasuulka sal lay wasalam wacdiyada nebiga qaطw ru'uusahum iyagoo madaxyada raariciyey haddana khaniin leh macnaa sawt iyo cod shanqar booyin bay lahaayeen markaa nebigu alayh salatu slam uu wacdinayo waxay ka mid taha markaa waxyaabaha tusinaya qofku inuu raqiiqulqalbi uu yahay oo qalbigiisuu jilicsan yahay waxaa ka mida cibaadaadka iyo daacaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ku dhex jiro qofku inuu ku macaansado ayaa ka mida calaamadaha tusinaya qofka inuu raqiiqulqalbi u yahay salaadoo kale hadduu salaada galo hamigiisii iyo tiraanyadii iyo walwalkii adduunyada kulligood way ka tegayaan raaxo iyo qabow iyo macaan iyo farxad buu salaada gudaheeda ku dareemaya waa qofka raqiiqulqalbiga ah laakiin haddaa haddii qaswa qalbigiisa ay ku jirto markuu salaada galaba adduunyao dhan baa qalbigiisa ku furmaysa marka abuu xisaabaadkii adduunyada iyo howlihii adduunyada iyo shaydaan baa waswaas isaga wadaya waa qaswatulqalbigay ka mid tahay min calaamaati yani waxaa ka mida riqada qalbiga calaamadihiisa waxaa ka mida qofka qalbiga raqiiqa u saaxiibka ah daacada uu samayn jiray oo wirdiga iyo joogtada u ah haddii ay seegto aad buu uga xanuunsadaa leanna mar walba kaafilba maahanoo mar walba ilaahay buu xusuusanya marka wardigii uu akhrin jiray wardigiisii iyo wixii cibaado ahaayo u qorshaysnaa inuu waqti qabto waqtiyada ka mida hadday qur-aan tahay hadday adkaari sabaax walmasa ay tahay haddii cibaadaad mucayan uhu qaban jira ay tahay hadday cibaadaadka maalinka ay seegaan aad buu uga walwalaa waana ka xanuunsadaa ugu dambayn walaalayaal qalbigu jirkuu la mid yahay waa xanuunsadaa wuuna caafimaadaa waa gaajoodaa wuuna dhargaa waa liibaanaa waana nasiib darasaa intaba waa ku dhacdaa qalbigu shaqi buu noqdaa saciid buu noqdaa yajuucu wayashbac wayaصix wayamrad kaljasad kaljasad marka amraadda qalbiga ku dhacda iyo jirooyinka qalbiga ku dhaca ee shahwada iyo shubhada ah daawadoodu waxay ku timaadaa tawbay ku timaadaa hadday shaki tahay hadday gaalnimo tahay hadday shirki tahay hadday xan tahay hadday qiibo tahay hadday namiimo tahay hadday xiqdi tahay hadday xaasidnimo tahay wax alla wixii amraada oo qalbiga ku dhacda daawadoodu toobaday ku timaadaa imaamka la yidhaha ibraahim alaxwas ayaa wuxuu leeyahay dawaa'u lquluubi khamsatu ashyaa daawada qalbiga lagu daaweeyo oo qaswad iyo qalbi ingaga la isaga daaweeyaa shan arrimood weeyaan buu leeyahy qiraa'atu lqur'aani bitadabbur qur-aanka oo lagu akhriyo si tadabbur ah arrinkaa waa muhim yaana qur-aanka ka dhigan wax dad hore looga sheekeeyo ree maka iyo yahuudi iyo ummadihii naga horreeyo kirishtanka iyo nasaare ka hadlaya iyo waxaa keliya qur-aanku iyo ummado baaba'ay iyo waxaa ma ahan qur-aanku sidaa keliya maaha waxalla wuxuu qur-aanka ku hadlayo annagayna dabaqayaan haddii dad xun la sheegay sifaadkoodaa nagala digaya haddii dad wanaagsan la sheegay sifaadkoodiiy wanaagoodaa nala faraya haddii dad xumaanay sameeyeen iyo dunuubay galeen lagu baabiiyo qur-aanku uu noo sheego dariiqoodii inaanan raacin si aan halaagoodiiyo kale nooga noogu dhicin ayuu qur-aanku na faray waa tarbiyo caama weeyaan qur-aanku marka qofka hadduu qur-aanka tadabbur uu ku akhriyo waxay ka mid tahay waxyaabaha qalbiga qaasiga lagu daawo waxaa ka mid a qiyaamu leyl salaatuleylka ka mida waxyaabaha qalbiga lagu jilciyo oo daawada u ah qaswatulqalbiga daawada ka waxaa ka mid a altadaruc cinda saxar sidaa buu leeyahay yacni waktiga saxuurta in ilaahay subxaanahu wa tacaala la baryo oo alla la isu bihinbihiyo ilaahay la isu dhuldhigo waxaa ka mid a mujaalasatu saalixiin dadka wan wanaagsan oo ahlu khayrka ah la fariisigooda iyo la saaxiibitaankooda leanna wanaag baad ka dhexlaysa waxaa ka mida khalaa'u lbaطni buu leeyahay marnaysiinta caloosha la marnaysiiyo cunada aan laga badin waxay ka mid tahay waxyaabaha qalbiga daaweey qofka cunadii hadduu badsado cabitaankiibuu badsanayaa markuu cabitaankii badsadana hurdaduu badsanayaa markuu hurdada badsadana wax faa'iido badan baa qofkii dhaafaysa sidaabuuna qaasil qalbi ku noqonaya sida ayuu qalbigiisi qaasi ku noqonaya oo mid qalbigiisu ingegan yahay ayuu noqonaya alimaam alxasan ibn abilxasan albasri calayhi raxmat ullah ayaani wuxuu yidhaahday waxay ahaya qalbi qallayl ba ahay maxaan isku daaweya wuxuu yidhaahday dikriga ilaahay ka ag dhowey qalbiga ma rabtaa daawadiisa xuska rabbi caza wajalla u dhowey marka istikfaarta faraha badan iyo dembi dhaaf dalabka tirada badan waxyaabaha waxay ka mid yihiin qalbiga lagu qooyo waxay ka mid yihiin waxyaabaha qalbiga lagu jilciyo qur-aanul akhriskiibaa ka mida sidaasoo kale ay wuxuu tilmaamaya alimaam ibnulqayim calayhi raxmat ullah isaguna sidaasoo kale ayuu tilmaamaya oo wuxuu leeyahay likulli shayin jalaa wa ina jalaa'a alqalbi dikru llahi caza wajal yani wasakda iyo wax walba waxbaa nadiifiya oo wixii fuulay ka nadiifiyo ka dulqaada qalbiga wasakda waxaa ka dulqaada dunuubta ayaana qalbiga wasaqaysee dikriga ilaahay subxaana wa tacaala marka mar walba asbaabta aan badsanno si ilaahay subxaana wa tacaala qalbi jileecu nagu irsaaqo si ilaahay subxaana wa tacaala sayrkanaga iyo dhaqankanaga iyo cudurkaan ka sheeganayno qaswatu qalbiga ah si ilaahay subxaana wa tacala uu nooga dulqaado asbaabtaa waa inaan la nimaad kelimadda intaa baan ku koobaya insha allah subxanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk